بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل سورة سورة الفيل ليرهذا magaceedana biasxaabi ilfiilidaasaa laga soo qaatay waa suura makiya ah oo qur-aankii maka ku soo degay ayay ka mid tahay weyaan marka qisadan oo qisatu asxaabiilfiil ayaan insha allahu tacaala wax yar ka sheegayna anagoo soo ikhtisaarinayno soo gaabinayno qisadaas waxaa la yidhaahdaa xabashada qolada la yidhaahdo qabiilka xabashada la yidhaahdo ayaa yaman qabsaday wakhtigii nabiyulaahi maxamed intaan maaragtay uusan dhalan ka hor ayay dhulkaas haysteen yaman bay haysteen markay yaman qabsadeen ayaa marka ninkii madaxda u ahaa oo yaman madaxda uga ahaaye abrahat alashram la dhihi jiray ayaa wuxuu arkay carabtii oo u xajinayso kulligeed kacbadii u xajinayso leanna xajka nabiyulahi maxamed uu ka horreeyey oo nabiyulahi ibraahim baa dadka ugu yeeray laakiin waxyaalo badanay mushrikiintu ku samayn jireen ayuu nabigeenna ka googooyey salawaatulahi wasalaamu calayh markaasuu diintii nabi ibraahim kusoo celiyey salawaatulahi wasalaamu calayh marka carabtii xagga uu xajinaysa markuu arkay ayuu wuxuu isku dayey inuu xajka ka joojiyo xagga oo yaman oo uga dhiso kiniisad weyn oo u dhiso maadaama uu nasraani ahaa markaasu wuxuu u dhisay kiniisad weyn markaasuu wuxuu yidhi xajka ha aadinina make halkan beydkaan imaado kaalay usoo xajiya buu yidhi markaasaa dhallinyaro ka mid ahi carabtii ka mida ayaa inta xanaaqeen ayay waxaa la yidhaahdaa kiniisadiisi intay galeen bay maarata ku saxaroodeen markaasay ku firfirdhiyeen saxaradiina markaasuu xanaaqay oo yidhi ballan waxaa ii ah inaan anna kacbada dumiyo macnahaas mufasiriintu way sheegaan waxay kaloo sheegaan kutubta siyarka ah inaysan saxaro lagu samaynine dhallinyaro arrintaa ka caraysan intay isku tageen inay kiniisadii gubeen ayadana waa la sheegaa mar alla markii la gubay ayuu asaguna wuxuu goostay inuu kacbadii dumiyo markaasuu ciidankiisii diyaarsaday ciidankiisi marka waxaa jeesh aad u xoog badan ayuu watay waxauna ku darsaday maroodi oo aad u xoog badan ayuu watay si uu kacbada ugu jajabsho kacbada si uu ugu baabi'iyo daraaddeedba maroodigaana u watay weyaan markii uu tegay inta uusan kacbada gaarin maka intuusan gaarin baa mar walbaba qabaa'ilkii carabta ahaa ee ka sokeeyey waxay isku dayaan inay jeeshka la dagaalamaan maadaama kacbadii ay u socdaan wuu ka adkaadaa qolo kasta wuu jebiyaa wuu ka adkaadaa maadaama nin boqoroo xoog badan uu ahaa ilaa maka uu tago markii uu maka tegey ayuu wuxuu sameeyey meel bannaankeeda ah buu degay ciidankiisibaa marka waxay soo qaateen xoogaa geelii reemaka ayuu meeshay maaragta daaqayey ayuu soo qabsadeen ciidankii weeyaan markuu meeshii degay buu wuxuu sameeyey nin buu diray wuxuu yidhi reemaka u tag waxaana iiga keentaa dadkooda ninkooda ugu qiimaha badan oo ashraaftooda dadkooda khiyaarka ah nin ka mida ii soo qabo oo ii keen una sheeg inaanan dagaal u imaanin haddaysan ayagu ila diririn anugu la dagaalami maayo hadafkaygu waxa weeye keliya inaan kacbadaa dudumiyo wax kalon u socdo ma laha haddii aniga kacbada ay isku kaaya dhaafaan waxba aniga yeeli maayo buu yidhi hadday isku dayaan inay difaacaanna waa la dagaalamayaa buu yidhi kacbadii inay difaaca isku dayaan sidiibu marka ninkii soo baxay nebiga awowihiibuu u yimid cabdulmutalib ayuu u yimid markuu u yimid buu arrintii u sheegay ninkan uma imanin dagaal kacbadowna rabaa inuu dudumiyo cabdilmutalib uu la hadlo wuxuu yidhi asaguna wallaahi annagaba awood uma hayno yidhi ninkan inaan la dagaalanno yacnii beydkaanna ilaahay baa iska leh waana beydkii nebi ibraahim oo khaliilullah khaliilullahi ibraahim wey asagaana mancin doono ilaahay asagaa beydkiisa ilaashan doono buu yidhi annagana waa u banaynaynaa hadduu kacbada duminayo farahan ka qaadaynaa awood aan uga hortagna malihin buu yidhi halkaa markii uu yidhi ayuu yidhi ninkiibaa isoo wadiidiyani iisoo kaadiraye boqorkiie nakeenoo kaale aan kuu wado kuu geeye sidiiba u raacay markii abraha cabdilmutalib markuu arkay haybadiisa uu leeyahay ayaa waxay leeyihiin mandar xasanoo aad u fiican buu lahaa carshigiisii ama sariirta uu ku fadhiyey ayuu ka soo degey markaasu wuxuu la fadhiistay gobashii ayuu cabdilmutalib la fadhiistay xoogaa haybad uu maaragtay ku haybaysanayo daraaddeed ayuu halkaa u fadhiistay markay gobashii wada fadhiisteen ayuu ninkii tarjamaanka u ahaaba wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhaahdaa maa xaajatuku dheh dantaadu waa maxay aad u timid cabdilmutalib waa hadlayoo wuxuu yidhi aniga xaajadaydu waxa weeye inaad ii soo celiso laba boqoloo geela oo ciidankaadu iga qafaasheen iga qaateen inaad ii soo celiso unbaa maqsadkaygu yahay buu yidhi markaasaa abraha ayuu hadlay wuxuu ku yidhi laqad kunta acjabtanii xiina ra'aytuk markaan ku arkay mandarkaada iyo sida shakligaada uu yahay waay cajabgelisay buu yidhi uma qad sahidtu fiika xiina kallamtanii haddana waa yani ishaydaad ka dhacday markaa ila hadashay buu yidhi atukallimunii fii mi'atay baciirin asabtuhaa laka laba boqol oo halaad oo geela oo adiga aan kaa soo qaatay miyaad igala hadlaysaa watatruku baytan huwa diinuka wa diinu aabaa'ika qad ji'tu lihadmihi laa tukallimunii fiih baydkii diinkaadii iyo diinkii aabbayaasha ahaa oo aan u imid inaan dudumiyana igalama hadlaysid miyaa buu yidhi markaasuu u amroo yidhi hala sii labadiisa boqoloo halaad buu cabdilmutalib hadal aad u qiimo badan ayuu ugu jawaabo wuxuu yidhi innii ana rabbu libili walilbayti rabban sayamnacuhu aniga waxaan ahay buu yidhi xoolahaas ayaan leeyahay maarata geela anigaa iska leh buu yidhi oo sayidkoodii maalinkoodii ah walilbayti rabban sayamnacuh baydkana wuxuu leeyahay macbuud allah la yidhaahdo oo ilaashanaya buu leeyahay buu yidhi abraham markuu u celiyey ayuu cabdilmutalibna ka tegey cabdilmutalib wuxuu amray quraysh inay iskaga baxaan mako si aysan cuquubada ninkaas haddii uu beedka jijabiyo ku dhici doonto aysan ayagu u asiibin inay magaalada ka baxaan markaasay buurihii mako bannaankeeda ayay aadeenoo halkaasay tageen ru'uusuljibaal iyo buuraha korkooday fuuleen si ay u fiirsadaan waxa ninkaas iyo waxa uu samaynaya ay u arkaan waxay leeyihin kutubta siyarkaa markii uu isdiyaariyey oo marka inuu kacbada ku duulo uu rabaahi ayuu maroodigiisiibuu hormariyey maroodiga markuu kacbada u jeediyey oo xaggeeda u jeedsay waxa weeye maroodigi waa fadhiisanaya ma istaagayo waa fadhiisani weeyaan markii uu jihada kale u soo jeediyo oo meeshiisa yaman uu ka yimid iyo jihada u jeediyana maroodig waa soconaya xagga kacbada markii loo leexiyana maroodigii ma kacaayo weeyaan asagoo marka halkaa ku jiro oo maroodigii u socon la'yahay oo allah uu ka xabisay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala shimbiro ayuu badda xaggeeda ka soo diray shimbirahaas mufasiriintu waxay ku sheegaan mid walbaaba saddex dhagax buu waday oo la eg qaruura bahalka yarkaahoo yani cadaska la yidhaahdo ama xabadda masagada ama gallayda la eg oo kalebay wataan markaasay yani shimbirihii jeeshkiisii iyo isagaba ayay waxyaalaha yararkaah dhagxaanta ay wataan ayay ku daadiyaan jeeshkii marka meeshaasu ku baaba'aa waa gogo'ay intii kalena way carartay abraha dadkii dhaawacmabuu ku jiray jasadkiisa jirkiisaa googo'ay ilaa yaman uu ka tago markuu yaman tegay buu halkaa ku baktiyey oo halkaa ku dhintay weeyaan ilaahayna subxaana wa tacaala beydkii waa uu ilaaliyey halkaasuu rabbi ku dhowray subxaana wa tacaala ibnu isxaaq oo kale moxamed ibnu isxaaq saaxibu siyar ayaa arrintaas soo guurinaya wuxuu leeyahay fakharajuu yatasaaqatuuna bikulli ariiqin markay laabteen jidka dhexdiisiibay ku daadanayeen ku googo'aan jidkooda inta googo'o ayay meeshaa waddadii dhexdeediibay ku daateenoo ku baaba'een buu leeyahy wa usiiba abrahatu fii jasadihi abrahat alashribna jasadkiisii jirkiisii ayaa la asiibay markaasay wakharajuu bihi macahum way qaateen markaa yasqutu anmulatan anmula wuxuu leeyahay yani maaragtay farfar ama maarata wuxuu u dhacaya xubin xubin ayuu u daadanayay weeyaan jirkiisa oo u googo'ay markuu sanca tegey ayuu halkaa ku baktiyo oo ku dhintay buu odhanaya marka qisadaas ayay suuraddu ka warramaysaa bismi illaahi araxmaan araxiim alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi ilfiili alam tara ma og tahay nebiyullaahi muxamedow kayfa sideebuu facala uu yeelayoo falay rabbuka rabbigaagu biasxaabi ilfiili maroodiga dadkiisii wixii uu rabbi ku sameeyey ma og tahay cilmi ma u leedahay weya alam yajcal miyuunan yeelin allah subxaanau wa tacaala kaydahum xagartoodii iyo dhagartoodii fii tadliilin baadid dhexdeed miyuunan rabbi ka yeelin yacni maaragtay mid lagu hungoobo oo wixii la rabay la waayo miyuunan rabbi ka yeelin weeyaan wa arsala miyuunan dirin allah calayhim ay calaa asxaabi ilfiili maroodiga dadkiisii ciidankaasi dushooda miyuunan ku dirin tayran shimbiro shimbiraha oo abaabiila kooxakooxo isdaba jooga ah kooxakooxo isdaba jooga ah miyuunan ku dirin shimbirahaasoo tarmiihim ganayso oo asxaabulfiil ku ganayso bixijaaratin dhagxaan oo min sijiilin dhooba la duba xaggeeda ka ahaatay dhagxaan dhooba la duba xaggeeda ka ahaatay dushooda ku ridayso fajacalahum ilaahay miyuunan ka yeelin ka casfin bal oo kale miyuunan ka yeelin balka oo ma'kuulin la daaqayo xoolo ay daaqeen caws iyo bal ay beer ay xoolo galay oo baaba'ay oy xoolihii cuneen oo kale miyuunan asxaabulfiil ilaahay ka yeelin istifhaamka marka suuradda ku jira kulli istifhaamkaasaan alam taradi alam yajcalkaasaan ku wada cadfaynaa istifhaamkan waa istifhaam taqriiri baa la yidhaahdaa wuu yeelay rabbi subxaanau watacaala saasuu ka yeelay alam tara ma og tahay nabiyulaahi muxamedow kayfa sideebuu facala yeelay rabbuka rabbigaagu biasxaabi ilfiili maroodiga asxaabtiisii waxa uu ku sameeyey miyaad yani ma og tahay oo cilmi ma u leedahay maxaa yeelay faina allaha ahlakahum wadammarahum ilaahay baa halaago wuu baabi'iyey marka miyaadan ogayn marka waxaa la yidhahdaa sanadkaas maroodiga abrahat alashram iyo xabashadu ay la yimaadeen maka oo inay kacbada ku dudumiyaan ay doonayeen waa sanadka nabiylahi muxamed ou dhashay salawaat llahi wasalaamu calayh sanadkaas caamulfiil ayuu nabigu dhashay salawaat llahi wasalaamu calayh weya alam yajcal miyuunan yeelin allah kaydahum hagartoodii ay wateen miyuunan ka yeelin ila makrigay wateen muxuu ahaa waa takhriibu lkacba kacbada iyo hadmilkacba kacbada inay dudumiyaan oo jajabiyaan oo kharaabiyaan bay rabeen marka hagartoodii miyuunan ka yeelin fii tadliilin baadi dhexdeed mid ku sugan miyuunan ka yeelin wy atadliilu hadda waxaa loo jeedaa alkhaybatu waalkhusraanu baa la yidhaahdaa mid lagu hungoobay miyuunan ka yeelin marka shayga intaad wax damacdo aad ku guulaysan weydo hebel waa kusoo hungoobay baa laydhaha meesha waxba kama helin muraadkiisa uma hirgelin weye ma uusan helin weya marka ilaahay miyuunan ka yeelin hagartoodii oha kacbada in la dudumiye ihi mid lagu hungoobay soo rabbi kama yeelin wey wuu ka yeelay wey allah subxaana wa tacaala kacbadiina waa baaqi yeelay cadowgeediina ilahay waa baaba'shay subxaana wa tacaala wa arsala miyuunan dirin allah calayhim kuwa korkooda asxaabulfiil tayran shimbiro shimbirahaasoo abaabiila kooxa kooxa ah miyuunan rabbi ku soo dirin subxaana wa tacaala marka yani abaabiil waxaa la yidhaahdaa asalka waa jamcun laa waaxida lahu min lafdihi baa la yidhahdaa abaabiil mufrad ma laha sidaasay jamc ku tahay jamcnimadaasaa lagu arkaa weya marka waxaa loo jeedaa waa shimbiro oo mutataabicatan mujtamica kuwa israacraacsan oo isdaba joogo oo kulansan ayaa la yidhaahdaa wey taasaa loo jeeda sida imaamu bukhaari uu ku warinayo fii saxiixihi can mujaahidin uu ka warinaayo wuxuu leeyahay abaabiila ay mutataabicatan mujtamaca mid israacraacday oo maaragtay kulansan shimbirahaas buu ilaahay ku soo diray shimbirahaasoo tarmiihim ku ganaya kuwa yani maarata kufaarta oho khusaada oho kacbada kusoo duulay oo asxaabulfiilka dushooda ku ganaya bixijaaratin dhagxaan oo misijiilin dhooba la duba xaggeeda ka ahaatay yani maaratay dhooba sijiilka waxaa la yidhahdaa waa xijaaratun min tiinin mutaxajira baa la yidhahdaa tubikhat binaarin markii lagu dubo dhoobada markii la dubo oo la qallajiyo ayaa sijiil loo yaqaanaa weeyaan marka dhooba la duba xaggeeda ka ahaatay miyaanan maaragtay aanan miyaynan ku dirin wey shimbirahaas miyaynan ku soo dirin waa ku direen weeyaan marka sidaasaan annagana u rumaynaynaa shimbirow ilaahay soo diray shimbirahaasi dhagxaan bay wataan dhagxaantaas oo yar yar ah ayayna ku daadiyeen laakiin qolooyin la yidhahdo caqlaaniya alcaqlaaniyiin la yidhaahdo ayaa waxay ku fasiraan ay leeyihiin see shimbir dab u qaadi kartaa bay leeyihiin shimbir see dab u qaadi kartaa marka laguma fasiri kara bay leeyihiin ee xijaaradan looma jeedo dab inay tahaye wax kulul inay tahee waa jaraafiim iyo bakteriya loo jeedaa bay ku leeyihiin yani bakteriya waa ay leeyihiin cudur bay waday cudurkaasa ku daadisay wax ku fasiraya ma jiro waana caqliga wuxuu diidan yahay mucjizaadkuu la diriraa ay diidan yihiin marka caqlaaniyaadka ah lanna muctasilada asalkooda waxaa la yidhaahdaa waxay qabaan altaqbiix waaltaxsiin alcaqliyaani baa la yidhahdaa caqliga wuxuu quruxsado waa wanaagsan yihiin wixii caqligu diidana waa la diidaya idan caqlaaniyada kuwa la yidhahda zamankeenna joogaay waa afraaqu lmuctasila muctasiladaas kuwa ka soo farcamay ilmahoodii wey taasay wataan mucjizaadka dhanay inkiraya ilaahay subxaana wa tacaala laba shay cagsi isku ah waa heshiisiin kara min qaarkeeda inay ku qaado afkeeda inay ku qaado lugaheeda inay ku qaadato dabka ilaahay waa awoodaa subxaana wa tacaala in badana soo marnay dhuxul iyo dab iyo geed qoyan inuu ilaah heshiisiiyo alladii jacala lakum min ashajari alakhdari naara faida antum minhu tuuqiduun geedaad jabsanaysaa markaasaa geed kale ku xogaysaa dabbaa kaaga soo baxayo xageebuu dabkan ku kaydsanaa geedkan qoyanoo ku dhex jiray qoyaankii iyo dabkii ilaahay baa heshiisiiyey marka caqligaaga lama raba mar hadday nas yimaado naska inaa caqliga dabagelisaa la rabaa laakiin taqdiimu alcaqli cala nasi waa kufri waa ibliis wuxuu ku gaaloobay waa caqligaada inaad naska ka hormariso shaydaanka wuxuu ku kufriyey ayaa ka mid ah weye markuu yidhi anigoon dab layga abuuray oo dabku qiimo badan yahay see dhooban in looga abuuray aadama aan ugu sujuudaya caqligiisabuu qiyaastay weeyaan marka waxaasoo kale tafaasiirta aad ku aragtaan qaarkood yoona dadka ku kadsoomin haliska ilaaliyo tafaasiiray ku qorayeen waxyaalahaasoo kaleeto weyan fajacalahum allah miyuunan ka yeelin ama fajacalahum waa ka yeelay ka casfin buu ka yeelay casfi waxaa layidhahdaa waa warqu zarci balka oo kale ama caleenta balka caleentiisaa loo jeedaa ayuu rabbi ka yeelay oo ma'kuulin la daaqayo xoolihii ay daaqeen taasoo kale rabbi miyuunan ka yeelin ilaahay subxaana wa tacaala waa uu ka yeelay weyaan marka waxay tusaysaa allah subxaana wa tacaala sida uu u ilaaliyo kacbadiisa oo u ilaalinayo walidalika xadiidka saxiixaynka ku sugnaa bukhaari iyo muslim yani xadiiu abi hurayra wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam yowma fatxi maka maalintuu maka furtay ayuu wuxuu yidhi ina allaha xabasa can makata alfiila allah wuxuu ka xabisay oo ka manciyey maka maroodigiibuu ka manciyey allah subxaana wa tacaala wasallata calayha rasuulahu waalmu'miniin allahna wuxuu ku diray maka rasuulkiisa iyo dadkii mu'miniinta oo saxaabadii ah weeyaan wainahu qad caadat xurmatuha alyawma ka xurmatiha bilams xurmadeediina way u soo noqotay isla haddaba maantaba sharaftii iyo xurmadii ay lahayd siday shalay horay u lahayd shalay xurmadii ay lahayd oo kale ayaa u soo noqotay waa xaaraan buu yidhi marka cid ay u bannaan tahay kacbada inuu wax ku sameeyo lama arko nabiyulaahi moxamedna saacada ilaahay u baneeyey yani oo gaaladii mushrikiinta kaga adkaaday weeye marka dadka maka dhexdeeda xaramaynka inta tagaan qaraxyada ka samaynayo waxa weeye waa khatar khataray ku jiraan waxayna soo gelayaan aayaddii fii suurati alxaj aan ku soo marnay waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim yacni ilxaad waxaa waaye waman yurid culammadu waxay dhahaan iraadada xataa ma ahan doonistii waa hami keliya wey hadduu ku hamiyo oo marba allay le halkaas ama wax xumaan ku samaysaa qofka xataa ku hamiyo ilxaad la maagaayo allah wuxuu leeyahy cadaab aliima baan la dhansiinaynaa buu leeyaha wey